somalilan ayaa xabsiga u taxaawday afar xubnood oo ka mida kooxda fanaaniinta xidigaha geeska waxaana xubnahan saaka ciidamada ammaanku ay ka qabteen garoonka diyaaradaha ee magaalada hargeysa xilli ay ka soo laabteen magaalada muqdisho oo habeenkii ciidda bandhig faneed ay ku qabteen xubnaha kale kooxda xidigaha geeska oo shir jiraid qabtay ayaa cambaareeyey xarigaasi haddaba guddoomiyaha kooxda xidigaha geeska xasan saleebaan dhuxul laab saalax oo wariyaha v o a magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac uu kula kulmay ayaa markaasi uga waramay xabsigaasi sida u arkaan arrintaasina dood ka keenay
afar xubnood oo kooxda xidigaha geeska ka tirsan ayaa xukuumaddu xidhay waxaa ka mid a maxamed ciro cabdiraxmaan oday xamdi kuweyn iyo nimcaan hilaaca way guddoomiye maxaa loo xidhay maxaa tahay sababta loo xidhay ilaa hadda xukuumaddu amba ciddii amarkan bixisay noomay xaqiijin sababaha loo xidhay laakiin waxay daba socotaa uun maadaama ay muqdisho tegeen oo ay muqdisho show ku qabteen oo ay kasoo heeseen falcaynkaasaa loo xidhay horeba fanaaniin horaa jiray oo tegay oo muqdisho kasoo heestay dabcan dafankana waa la tagaa ma la xidhiidhina ma kala xidhiidhin dowladda ma weydiiseen sababta idinku mise xarigu maad ku warashay horta saacado ka hor baa la xidhay lamaanu xidhiidhin dowladda waxaana muhiima dastuurka qaranka somalilan qodobka shan iyo labaatanaad faqradiisa labaad ayaa dhigasa inaan qofka la xiri karin oon sifaha loo xidhayaa una noqon karin sifa laska xidhayoon laakiin marka lasoo eedeeyo iyo dembi caddaana loo hela lagu xidhi karaa anugu ma qabo sawir photoshop lagu sameeyey darteed ayay dembi ku muteen macnaha maxaad uga jeedaa sawir photoshop lagu sameeyey
waxaa maalmaha socotay facebookyada xamdi kuwiin oo kale hees ay marsal wada duubeen dhar buluuga xihan tahay ayaa xidig photoshopka lagu sameeyey calankii bay huwadeen calankii bay xidheen calankii bay xidheen even hadaa hadday dhacday in calanka la huwado haddaan maraykan tagoon calanka maraykan dusha layga saaro macnaheedu ma maraykan ban haa ma qabo sidaa dhinac kale markaan kugu daro qodobka saddex iyo labaatanaad fuqradiisa koowaad dastuurka somalilan ayaa dhigaya xorriyadda dhaqdhaqaaqa in qofku uu mar kasta meeshuu doono tegi karo meeshuu doono tegi karo isla mar ahaantaana uu si xoro u noolaan karo maxaa hortaagan maxaa loo adeegsaday maxaa nimanka dhallinyarada ee la xidhay maanta bal qodobada sharciya ee loo adeegsaday lagu xidhay in la caddeeyaa muhiima waxyaabaha inta badan dhici jiray tan iyo markii somalilan ay madax banaanideeda soomaaliya dib ugula soo noqotay siyaasiyiinta aalaaba la xidhi jiray siyaasiyiin kala duwan oo somalilan dhalasho ahaan kasoo jeeda laakiinse soomaaliya intay tegeen xilal kasoo qabtay oo kasoo noqday idinka horena waa u dhacday oo adiga iyo duxubnaad kamid tahay ba airportka hore laydinku xidhay iyada tani maanay tii un daba socon oo inaad laftarki inaad ka taxdirtaan maanahayn waa su-aal muhima horta waxa muhiima inaad ku xisaabtanto ood maskaxda caafimaadka qabta iyo garashada ku siiso xidigaha geeska ma fanaaniinba mise waa siyaasiyiin waa fanaaniin ganacsatada ururada bulshada dhakhaatiirta gurubyada caynkaasay ka mid yihiin xaq bay u leeyihin meel kasta tegi karaan xamarna magaalooyinka la tagay ka mid tahay haddii la tagin macnaheedu ma aha amba calan baa la huwaday amba waa loo soo hesay anu ma qabo inay riisan tahay sababo lagu xidhaa dabcan hore xukuumaddu waxay idinku eedaysay inaad tahay shaqaale dowladeed maadaamaad shaqaale dowladatiina aydan dee soomaaliya tegi karin oon aydan hawshaa geli karin xubnaha xidigaha geeska ma yihiin xubnaha shaqaale dowladeed dowladda u qoran oo mushaar ka qaata oo xubno shaqaalaha dowladda ka mid ah horta kooxda xidigaha geeska waxay ka kooban tahay afartan qof waxaa jiray muddo laba sano ka hor in ay dhowr qof oo aanu ka mid ahay wasaaradda warfaafinta mushaar ka qaadan jireen shaqaalahaayeen laakiin markii la ixtiraami waayey qofka bayroorka ku jira ee shaqaalaha ah ay noqotay awoodda wasiir inuu ka saaro ayaa keentay inaan qof xidigaha geeska maanta mushaar dowladda ka qaadan shaqaala ma aha wasiirka warfaafinta ayaa dhowrkii qofi ka qaadanayay ka gooyey markuu ka gooyey waxay u muuqataa wasaaradda dhaqanka iyo wasaaradda warfaafinta way isku jirtaa annagu dhaqankaan hoostaynaa laakiin kama tirsanin waan madax bannaannahay shaqaalo dowladeed ma nihin wasaaradda laftigeedii baanin leeyahay qofka shaqaalahii wuxuu xaq u leeyahay in la ixtiraamo muwaadinimadiisa wadaninimadiisa haddii laakiin ay noqoto anaa kaa gooyey waata keentay in xidigaha geesku kaga maarmaan inay shaqaalo dowladeedba noqdaan waanu madax bannaanahay waanu jirnaa annagaa maxay heda is aasaasnay annagaa is howlgelinay annagaa isku tiirsan hore xariganoo kale u dhacay waa marlabaadkii imka xubno kamid a xidigaha geeska la xidho ma joojinaysaan imka tusaalahaan taageerayaasha meel walba joogaan oad ugu heesaysaan ma joojinaysaan mise waa lasii wadaya horta heese haddaan joojino aymaan joojinanaa cid kasta ina ka baydhaba jooga iyo ina ka booraba jooga dhegihiisu annagu waa heesaha iyagu dhegaystaa weliba waxaan soo saaranaa filmaan oo inaan fanka horumarino ayaa noo qorshaysan laakiin joojinana soo suuragal maaha ee af soomaali kale miyay nuu guurinayo miya luuqad kale la helaya oo lagu heeso haddii imika luuqad kale la doonayo xukuumadda doonayso ay leedahay de baal inaga badaayo af soomaaligan dee luuqad kale ha keento waa tahay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha kooxda xidigaha geeska xasan saleebaan dhuxul laab saalax oo u waramayay v o a waryahayaga magaalada hargeysa cabdixakiid maxamuud shirwac sidoo kale dhegaystayaal waxaa naga xasuusina mas-uuliyiinta somalilan ayaan weli ka hadal xadhigga inkastoon la xiriirnay wasaaradda arrimaha gudaha iyo warfaafinta